wuu jiraa shurumbiyoodku hadda marka la eego maalmahan ugu dambeeyey wuu soo yaro badanayay oo waxay uu ku socday inkasta oo markii horeeto uu shurumbiyoodku magaga bilaabmay dibadda iyo xagga baadiyaha markaa burca iminka waxay mareysaa meel aada u yaro sareysa laakiinse numberka imanaya dadku farabadnidooda marka la eego dhimashadu way ku yartaa markaad leedahay dadka imanaya bal dadka dhegaystayaasha sawirka sii tiradu intay la eegta oo kale maalintii intay idin soo gaadhaysa gaar ahaan afar iyo labaatankii saacadood ugu dambeeyey afar iyo labaatanka saacadood noogu dambeeyey waxaana soo gaadhay dad tiradoodu tahay boqol iyo sideed iyo konton boqol iyo sideed iyo kontonka qof quri kama dhiman gobolka guud ahaan meesha ugu badan ee ku xigta burco waa tuulo yar oo layidhaaho cali saahid tuulada yar iyadoo waxay jiifa oo maanta lasoo dhigay koob iyo toban qof qof baa ka dhintay marka guud ahaan dhimashadu imisay mareysaa gobolka togdheer markaa isku dartid guud ahaan gobolka togdheer marka laisku daro maanta waxay mareysaa hal qof tirada guud ee maalmahan ugu dambeeyey u dhimatayna markaas ku wada xoorisid oo qofkan maanta dhintayna aad ku dartid marka qofkan maanta lagu daro sideedii cisho ugu dambeysay waxay noqonayaan labaatan qof dadka guud ahaan u soo ritayna bal maalmihii ugu dambeeyey haddaad tiro ka samayseen guud oo inta uu showmbiyoodku sideeddaa maalmood oo kale soo ritay ama maalmaha ugu dambeeyey maalmaha ugu dambeeyey wuxuu soo ritay tiro ku dhow kun qof ayuu soo ritay waktigaa ilaa iyo todobada cisho ugu dambeeyey maxaa keenaya sababta ugu weyne horseedaysa maxay tahay haatan sare usoo qaaday markii ugu horeysay shubanbiyoodku wuxuu ka bilaabmay xagga xuduudda ethoobiya halkaasoo dad badan ay kusoo dhaceen waana og tahay oo gobolka togdheer xuduud dheer ayuu la leeyahay wadanka ethoobiya khaasatan ismaamulka soomaalida sidaa daraaddeed dad badan ayaa isu soo gudgudbaya oo isu imanaya taas waxa weeyaan waa mid talabaad waxa weeyaan abaarihii dhacay biyo ayaa la qaadi jiray oo ceelal aan muddo badan laga cabi jirin baa biyo laga qaadi jiro oo la geyn jiray xagga baadiyaha tasaddexaad waxa weeyaan intii abaartii ka dhameysay waxa iyana dhacay roobabaa dhacay roobabkii xoolo badan baa baktiyey xoolihii dhintay waxay ku maydhimeen oo ku shubmeen biyihii daadkii qaaday uu ku shugay ceelashii baraagihii iyo dhulkii kaleto baliyaashii iyo dhulkii ay dadku ka cadeeyeen sidaa daraaddeed waanu lama garan karo meesha ugu daran ee uu ka imanayo cudurkan marka dadkii biyo nadiifay u baahan yihiin ma laga howlgalay dadka sidii ugu yaraan looga xakameyn lahaa ama ay u heli lahayn biyo nadiifa ama waxyaabo ay biyaha ku safaystaan loo geyn lahaa meelaha dad ku badan yahay
waxaa la sameeyey walaal waxaa jira horta magaalada burco biyaheedu waxay u badan yihiin biyo ay soo saaraan riigag oo waxaa jooga ugu yaraan saddex shirkadood oo biyaha soo saarto iibisa iyo shirka hay-adda maxaa la yidhaha wakaalada biyaha burco marka kuwaasu biyahooda waa la trikareeyaa oo waa la colorinkii waa lagu sameeyaa laakiinse waxaa jira ceelal kaleeto oo ama ka fog de magaalada ama baliyaal magaalada ka fog oo aan la gaari karin lama meel kastoo biyo fadhisaan way adag tahay sida loo loogu shubo dawooyinka waxaad kasoo qaadtaa dadka qaar baa waxay ka cabayaan xitaa wadooyinka miiga markaad u baxdo wadada baabuurku maro xagaafka ah biyaha fadhiistay ka cabayeen qaar waxay ka cabayeen gelgelimaha yaryar xooluhu ku gelgelimaystaan marka way adag tahay in haddii ay biyaha tahay sidii loo xakameyn lahaa waayo wixii oo dhan baa fidsan inta magaalada laakiinse biyaheeda waa la xakameeyey wasaaradda biyuhu way ka howlgashay ilaa imsa tiam ama kooxood oo caafimaad ayaa ka howlgelaya gobolka togdheer oo kale oo wasaaraddeena caafimaadka hoos yimaada shan iyo labaatan m c h ayaa gobolka togdheer uu leeyahay marka waxaa kale iyo intaa noosii dheer oo jira tiimamka wareega ama kooxaha wareega oo sitaa nafaqadii oo sitaa iyo dawadii labadiiba sitaa kuwaasoo qaar aan ugu talagalnay inay heegan galaan oo kolba meeshii ay wax ka dhacaan ay soo xakameeyaan sidaasaan kusoo dhamaynayna gurmadyadaasaan kusoo dhamaynay badanka wixii ka dhacayay magaalada barco dabadeeda